Magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar ayaa laga daahfuray Guddiga Horumarinta Maxalliga ah oo ka shaqayn doona horumarinta adeegyada bulshada ee magaaladaasi. Furitaanka guddiga waxaa goobjoog ku ahaa maamulka degmada, guddoonka dowladaha hoose ee Puntland, mas'uuliyiin ka socota hay'adda VNG iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay Cabdirasaaq oo ka socda hay'adda VNG oo ka barbixiyay guddigan iyo waxyaabaha uu ka shaqayn doono.
Foorumkan waxaa weeye in dadka isu yimaadaan oy degmada horumarkeeda ka wada hadlaan waxyaabaha aasaasiga ah maaha degmada horumarkeeda infrastructure keliya maaha dhismayaal ma ah waxaa waaye sidee dhallinyarada shaqo ku heli karaan sidee ma aragtay aqoonta dhallinyarada iyo dadka kor loogu qaadi karaa shaqaalaysiinta shaqala-aan baahsan baa ka jirta shaqala-aanta baahsan see loo dhimi karaa haddii dadku gacmaha isqabsadaan guddiga waxaan u malaynayaa horumarinta degmada badanaa infrastructure bay ka shaqeeyaan kani waa xoogaa waa ka diwaanaanaya dhallinyarada aqoontooda in kor loo qaado dhallinyaradu siday shaqo ku heli karaan in maaragtay internship hay-adaha laga siiyo ama ama dowladda hoose halaga siiyo ama meel kale ha laga siiyo internship in la siiyo annaga aanu daadahayno for example haddii daryeel baan ka qaadanayo haddii amal baan ka qaadanayo annaga lixda bilooda ugu horreysa aan transboortka wada bixinno aan daadahayno hadhowna si macquul ah ay meeshii ay ka shaqaynayeen ku khibrad qaateen in shaqada ugu horreyso ka soo baxda iyagu ay priority dhanka kale guddoomiyaha dowladda hoose ee magaalada qardho iyo guddoomiyaha degmada qardho cabduqaadir siciid qaal ayaa hadal kooban ka soo jeediyey furitaanka guddigan oo waxa laga yaabaa la raba in la keeno ama in la waxeeyo dee platformkiiba kuma diyaarsanaba marka maxaa imaanaysa dhowrkan sano oo inta ka dhiman tahay diyaarsada annaga waxaynu ka caawinaynaa wixii tababarada ah iyo wixii iskudubirid dadkaasi u baahan yihiin ah marka waxaan is leeyahay nasiib wanaag haddii guddiga kana uu si fiican u shaqeeyo v n g waxay ku caawinaysaa un waa baritaar laakiin waxaan filayaa insha allah inuusan noqon si magaalooyinka kale cawil baa inii sheegi doona oo khabiir muddo waxaa kasoo shaqaynaya foorumyo badan oo magaalooyin loo dhisay way iska burbureen sababta waxaa la islahaa ujeedka marka hore wuxuu ahaa baa laga yaabaa macnaha tigda box macnaha waxa kan tigta ha la saaro laakiin inuu intaa kasii qoto dheeraado oo oy lahaansho degmadu ay lahaato uu noqdo oo ay degmadu leedahay oo ay degmadu iyadu leedahay guddiga kan horumarineed noqdo guddi ku ataajgaraysan oo la shaqeeya oo la yidhaahdo guddiga horumarintu sanad tusaalehaan lacag buu ururiyey laakiin lacagahaas qaybo ka mid a ma loo adeegsadaa inaan ku horumarino dhaqaalaha degmada in lagu horumariyo oo dib loo geliyo markaa looxeeyo wax badan iyo qaabka loo dhisay iyo qaabka u shaqeeyo dabcan adduunka magaalooyinka badanaa ama degmooyinku way leeyihiin guddiyo tiro badan bay weliba leeyihin intaa ka tiro badan hadda markaan toga furaynay waxaan ka rarnay kun ganacsade oo ganacsatada yaryar ah oo halka ku ganacsanaysay oo suuqa cusub baan u wareejinay laakiin waxaa saamayn badan ku yeeshay daadadkii iska daba imaanayey oo qaarkood markaa wareysatay kuu sheegayaan iyagoo marka horeba deen soo qaatay in daad kala tegey mid kala soo qaateen daad kala tegey mid kala soo qaateen daad kala tegey dadkaasu dee waxay u baahan yihiin dhinac walba in laga jeheeyo dhinaca aqoonta in laga jeheeyo dhinaca kabidda waxay ku ganacsan lahaayeen in loo raadiyo marka guddigu nuxurkiisu wuxuu yahay inuu dadkaas garab siiyo oo jeheeyo oo aqoonta iyo kartidu leeyahay ku jeheeyo nuxurkiisu waa intaas tababarkuna waa inoo furan yahay guddigan ayaa labada sano ee soo socota ka shaqayn doona adeegyada bulshada ku dhaqan magaalada qardho